bulshada ku nool deegaanka afweyn oo hoos yimaada magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa wajahaya baahiyo dhinaca waxbarashada deegaanka ayaa waxaa ku nool caruur badan oo gaaray da-dii waxbarashada qaar ka mid a bulshada deegaanka afweyn ee dhuuse mareeb ayaa codsi u diray dowladda iyo hay-adaha samafalka iyaga oo dalbaday in la soo gaarsiiyo taageero dhanka waxbarashada aada u yar ayaa ardadu wax ku barataa waxaa laga yaabaa labadii camal xun inay isku feerto waa qol keliya waxaan u baahan nahay ma badna laba iyo saddex qol inuula daro haddii iskoolka agabkiisana anigu inii sheegin mahayo waa taqaanaan sida kuraas sida miisas sida sabuurad haantaa keliya waay biyaha waxa ku shubaana soolar waaye soolarku waxaan og nahay afar saac ilaa la gaaro wax biyaa ma laga helay afar saaco biyaha la saarayaa haddii markay cadar tahay iyo markay roob tana iska badaa taas qorraxdu ku shaqeeya soolar nin walboo dhammaan og tobanka saacna waa celinayaa biyaha ilaa waa soolar waa lagu oomay waa lagu dhibaatooday dhibkii badnaa waan uga baxnay kamid a baahiyaha deegaanka afweyn matoorka noo horgeliyey laga horgeliyay deegaanka afweyn oo xildhibaanku sabab u ahaay waxa uu baahiyo badan ayaa ka jira ceelku ceel weyn waaye oo ilaa deegaamo badan ilaa shan boqol oo kun baraagood camal ayaa hoos timaada oo booyaduhu biyo aga qaadaan ceelka booyadihii iyo xoolihii waa ay ku oomeen maadaama biyihii soolar ay yihiin oosan motoor lahayn haantu hal xaba tahay waxaa kale baalkan layidhaha oo u baahan tahay ay u baahan yihiin kuraas oo iskuulka kuraas male marka labaad haddana wuxuu u baahan yahay baalkan la yidhaahdo qalimeen wuxuu kaloo u baahan yahay miisas wuxuu kaloo u baahan yahay baalkan la yidhaahdo mucalimiin dowladeed oo baalkan la yidhahdo ardadan waxbarta inay helaan haddeerta laba macallin ayaa joogta labada macallina mushaar ma qaato si kastaba deegaanka afweyn oo aada u ballaaran ayaa waxaa ku yaala hal iskuul oo hoose iyo dhexa ah waxaana ka howlgala laba macallin oo qura kuwa oo aan helin wax mushaar ah